aan ku bilownay maamulka puntland ayaa iska fogeeyey eed uga timid jamhuuriyadda iskeed uga dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan oo ahayd in puntland ay ka dambeysay dagaal shalay ka dhacay deegaanka gambara somalilan ayaa ku eedaysay puntland inay soo abaabushay dagaalkaasi oo shalay ka dhacay deegaankaasi gambara oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada laascaanood ee gobolka sool somalilan waxa ay sheegtay in dagaalkaasi ay ku soo qaadeen maleeshiyad ay taageerto puntland hase yeeshee wasiirka warfaafinta puntland cali xasan axmed sarabeey ayaa sheegay in puntland aysan wax lug ah ku lahayn dagaalkaasi wasiirka warfaafinta puntland oo b b c da la hadlay ayaa sheegay in dagaalka in dadkii dagaal dagaalamay ee dagaalka la galay somalilan ay ahaayeen dadka deegaanka waxa uuna u warramay wariye axmed cawil jaamac
waxaanu ka war helay shalayto arkaa in dagaal ka dhacay dagaal xagga dhidhaca puntland laga abaabulina ma u ahaa ciidan puntland leeyahayna ma u tegin meesha waxaanuuse ka war helnay halkaa in dagaal ka dhacay ciidamo degaanka ah iyo maxay ahayto nimankan maleeshiyaadka somalilan halkaa inay ku dagaalameen horena waa ugu dagaalami jireen maxay yihiin marka ciidamadan deegaanka aad sheegaysa ciidamada degaankii waa kuwa mar kasta meesha jooga dhinacay doonaan bay kaga yimaadaan habeen bay weeraraan maalin bay weeraraan anytime iyagu ay rabaan ayay hawshooda ka fushadaan waxaan isleeyahayna waa arrin ay u leeyihiin xaq degaankooda in ciidamo kale oo ku soo duulay oo gobollo kale kaga soo duulay ay ku diidan yihiin waana jirto oo iminka muddo badan oo ilaa sideed sano meelahaasna haddeen kama badnayna waa socotay wax la yaabla taasi ma ay aha waxaanu ka war helnay shalay markaanu ka war helnay waxaan ogaanay inay dhimashiya dhaawac bay leeyihin ciidamada somalilan waa garta marka maxiriir aad leedihiin baa jira ciidanka deegaanka annagu mana ogin dalama soo xiriirin laakiin warka waa la helaa marka wax dhacaan ciidamo puntland maalinta ay waxgeysanayaanna kuwa cidna ka amar qaadanaya maaha kuwa in yar wax arbushayana maayaha marka taasi puntland iyadu beri bay ka tahay mana ay jirto hadday jirtana madaxweynaha iyo muxuu ahaa ciidamada waa la amraa ee ciidan iska dhaqaaqa ma jiro puntland wixii degaanka ah ee la dhibay oo wax iska dhicinayana annagu oran mayno hataabanino iska daayey way iska celinayaan meesha raanbay iskaga celinayaan maalinta raanbay iska celinayaan waynu og yihiin ilaa iyo inta ugu dambaysa ilaa meesha ugu soo horeysa maalinba meesha doonan bay galaan oo ay waxyeelo u gaarsiiyaan waa garta marka somalilan idinka ayaa idinku eedeysay inaad dagaalkii shalayad aad ka dambeyseen maxaad kaga jawaabisa arrintaas de-eeddu hadday iska wax iska dhah tahayna oo wax intay kugu dhaceen meel aad u raacda garan weydana taasi waa meesheeda laakiin de anagu waxaan qabnaa oo leenahay socad ugu sheegaynaa mana qabno mana ogin manaan abaabulin kamana warhayno mana taakurayno ciidamada puntlandna maaha
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta puntland waxa uu u waramayey wariye axmed cawil jaamac